bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeenimo idaacadda iisana ay aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shacabka magaalada jowbahar oo ka hadlay dadaalada ay wadaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe magaalada beledweyne oo ka furmay shir lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay magaaladaasi duqa magaalada jowbahar oo bulshada ugu baaqay in ay ku dadaalaan nadaafadda inta lagu guda jiro xili roobeedka guga qoysaskii ka barakacay saameyntii fatahadaha webiga shabeelle oo gurmad ka dalbaday maamulka hirshabeelle xubinta sarafka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimo idaacadda isnaa ee akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah sagaashan ruux oo ku dhaawacmay rabshado maanta ka dhacay magaalada qudus ee waddanka falastiin
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid nteen uu halis caafimaad ku yahay dunida coronavirus waa virus ku dhaca neef mareenka kaas oo ku faafa isku dhowaanshaha iyo taabashada waa yarayn kartaa halista faafitaanka cudurka covid nteen adiga oo nadiifinaya islamarkaana jeermis dilaya oogada waxyaabaha inta badan la taabto waxyaabaha ay taabashada ku badan tahay waxaa ka mid ah daaraadamiyaasha nalalka gacanka laga furo albaabada gacanka laga soo jiido qaanadaha musqulaha iyo tubooyinka gaar ahaan kuwa ku yaala goobaha dadweynaha haddii aad aragto in waxyaabaha la wadaago ay wasaqaysan yihiin marka hore ku dhaq saabuun iyo biyo iyo agabka wax lagu nadiifiyo si joogto ah u dhaq gacmahaaga sidoo kale nadiifi oogada meelaha qallalan gebi ahaan qolalku ha ahaadaan kuwo hawo leh gaar ahaan kuwa ay isugu imaanayaan in ka badan toban qof wixii faahfaahin dheeri ah la soco talooyinka caafimaadka ee ay bixiyaan xarumaha caafimaadka waxaan u baahannahay in aynu samayno wax walba si aan uga ilaalino dadka aan jecelnahay in ay si daran u xanuunsadaan xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista faafitaanka cudurka coronavirus
mar kale habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waa habeen axada taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka mey sanadka labada kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxa ay ahaayeen warka madaxdiisii iminka u diyaargaroob ah qodobadaasi oo faahfaahsan shacabka magaalada jowbahar ayaa ka hadlay dadaalada ay wadaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe kaa oo ku aadan xiritaanka goobihii uu webiga shabeelle ka sameeyey fatahaadda xalimo cali ibraahim ayaa warbixintani eegaysa tuulooyinka baarey iyo moyko waxa ay ka mid yihiin tuulooyinka uu saameeyey biyaha fatahaadda webiga shabeelle wadada xidhiidhisa magaalada muqdisho iyo jowhar waxaa fariistay biyaha fatahaada ee webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada maamulka hirshabeelle ee jowhar waxaana hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadka haddaba shacabka magaalada jowhar caasimada hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey dadaalada uu maamulka hirshabeelle uu ka wado xiritaanka buuqda moyko ay shacabka danyarta ah ay dhibaato kala duwan kala kulmeen walaahi waddadas sida runtii markaan kaaga hadlo shalay siday ahayd maanta maaha shalay waxaan si wijiyan ku marnay maantana wijiyan ku soo maraynaa marka sidii oo loo xiri boqoda biyaha aad iyo aad aan ugu yaraadeen kuwa malmari karayna kaalkaal go'aa jiri magaalada laga celinaya biyaha nadiif waay waa ujeeda hadda sida ay tahay xaggan biyaha waa ka yaraadeen baataas oo gaariyaasha ay marayaan wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsannahay horta waa waddada aaday u furuntay waa sidii hore hadda ma ahan mafahante waa fakri aa u dhexeeya minaha sidii maalinta ay ahayd iyo maanta isma lahan ilaa maanta waad dareemaysaan waa aad iyo aad ay mootayaasha u marayaan gaariyaasha iyo baabuurada waxba inta aad ay u marayaan laakiin markii hore ma mari jirinba waxaabaa dadka waxay aa jireen lugahooda ku mari jireen maasha allah alxamdulilah labada maalmood hadda sidii hore aada wanaanta waqti hore biyaha waxay ahaa jireen fasahaad koomika ay soo baxaayeen dhoontay kuu qabanayaan xaafadka shalay iyo maanta hadda alxamdulilah baabuurta qaarkood hadda baabuurta waaweenka sida elijig oo kalenta qaarkood hadda oo jariqsan oo maraya waa jiraan hadda beeraan soo fiirinaya oo biyo ku jira macna macnaha ma sugu dhawa waqtigaas ma wala haweysaninanba ilaa dadka dhan waa go'doonsanaya magaalada ku go'doonsanayaan hadda alxamdulilah hadda caada hadda caada usoo dhex jirin markii sido biyaa waqti hore waxay ahayd ilaa iyo xawadka kuu qabanaya hadda ilaa iyo jilbaha inta hadda jilbaan kusoo guuranaa hadda intay ku ogyihiin biyaha alxamdulilah maamulka ayagana aada ugu bogaadinaynaa iyo shacabkii ka qayb qaadatay ee qaa- qaar ahaan reer moyko iyo shacab walba cid walba oo ka qayb qaadatay ajir la ka siiyo haddana waxaan leeyahay dadaalkaasi laba jawaareen macna hasii wadaan macna kasii caajis saasaa leena annagna diyaaran unaa xoog wadadii maalintii hore sidii ay ahayd maanta way ka fiican tahay waxay ugu fiican tahay gurigan kan hadda maalinta derbigaas biyaha haymo hadda maxaa haya biyo ma haya guudahan tan ha udara gadaal waa fiican tahay maalin kasta waa kasii fiican yahay beriga ana maanta igu horeysa soo ark oo dhex maro maanta maxaan soo arkay habar waxaan lii weli waa la xelay meesha yaa xelay marka maamulka yaa xelay waa mahadsan yahay maamulka waa mahadsan yahay marka maxaan le maamulka waxaan le hurdaa ka kaca waa dadaalay maamulka magaalada jowhar ayaa waxa ay dadaalo ku bixiyeen xiritaanka buqdii ka baxday tuulada moyko ay oo ay ka barakaceen qoysas badan
magaalada beledweyneha ayaa ka furmay shir lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay magaaladaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka furmay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaanada waqooyi galbeed ee beledweyne shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wejiga koowaad ee shirka maanta waxaa looga dhagaysanaya labada dhinac wixii sababay colaada labada beelood gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka hiiraan abuukar cabdulaahi maadey oo shirka furay ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan ay ka go-an tahay inuu heshiis nabadeed kala dhex dhigo labada beelood ee dagaalamay sidoo kale waxaa wadayaasha dhaqanka ugu baaqay inay dardargeliyaan howlaha nabadeynta ah si bulshada ku nool deegaanada waqooyi galbeed ee magaalada beledweyne ay si nabadeed u wada noolaadaan dagaalkii ka dhacay deegaanada waqooyi galbeed ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana dowladda soomaaliya ay ciidamo kala dhex dhigtay maleeshiyaadkii dagaalamay duqa magaalada jowbhar ayaa bulshada ugu baaqay in ay ku dadaalaan nadaafadda inta lagu guda jiro xili roobeedka guga warbixintaasi waxaa eegaya cabdicasiis xasan cabdulle
duqa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle saalax muudi cali ayaa ka hadlay sida loo ilaalin karo nadaafadda inta lagu guda jiro xiliroobaadka guga waxa uuna sheegay in biyaha fariista xaafadaha ay ka dhashaan cuduro sida daacuunka muhiim ah u baahan een, ee, rugni ka mid ah rugnida een, dadka biniaadamka ah ay maaragtay ku dadaala inay ku dadaalaan ay tahay marka nadaafadda haddii aan la- wax laga qabanin waxaa soo kordhaya cuduradii roobkii guga ayaa inoo bilowday sidaad ogtihiin Een, marka waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo nadaafadda ee, meel weliba uu qofka uu joogo ha ahaado xagga jirka ha ahaado een, guryihii Een, sidaad ognahay nadaafadda een, degmadeena tan jowhar aada iyo aada ayaa ma- ay u dhib qabaan ummadda maadaama xafaayadihii iyo waxyaabihii qashinka ahaa dadku aysan meel dheer iska geynaynin waxaan leeyahay walaalow adiga waxaa muhiim ku ah inaad nadaafadaada aad ku dadaasho sababtoo ah haddii aad nadaafadda aad wax ka qabanin waxaa faafaya cuduradii cudurkan haddii uu faafo jirooyinka badan ay bataan waxaa imaanayo dhibaato fara badan marka waxaa loo baahan yahay inaad kahortag aad samayso si aysan kugu imaanin cudurkii caruurtaadii aysan ugu imaanin dadkii ay ugu imaanin wadadii la marayeyna een, iyadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo maadaama qof kasta uu iska surtay biro uu suray waxaa loo baahan yahay in birihii laga fo- laga- laga fogeeyo carada tuurka laga dhigayna waa in laga qaadayo waddada iyo biyihii ay maraan sababtoo ah roobkii iyo haddii webigii haddii isku kaashado waxaa imaanaya dhibaato fara badan marka webigiina waad arkaysaan inuu dildilaacayo meel walba biyo ay ka socdaan isgudbi biyaha ha kaa gudbaano biyaha aad isku xerayso ee maaragtay gurigaaga ku xiran walaalow ka dhaaf carada aad ku shubtay waa dhinaca kale duqa magaalada jowhar ayaa bulshada uga baaqay in si wada jir ah looga hortago fatahaadaha webiga shabeelle iyo in laga fogaado goobaha ay biyaha fadhiistaan in qashinka lagu shubo waxaa carada biyaha agtaada ku xiray ee biyaha aysan kaaga gudbaynin waa caradii aad ku shubtay ama deriskaaga uu ku shubay waa in cara shubkaas iyo meesha biyaha carada lagu daadiyey carada lagu daadiyey laga fogeeyaa wadooyinka la furaa biraha laga qaadaa een, iyadoo la ilaalinayo nadaafadda taasina waxay keenaysaa inaad cudurkii ka fogaato cidin nooma maqna ceelna nooma qadna aan dadaalno waad arkaysaan dhibaatada jirta magaalada tanjohar iyo rababkii u bilowday iyo biyihii webiga oo iska soo bilowday isaga oo aan buuxdhaaf gaarin ayuu haddana boqoto iyo wuxuu sameeyey dildilaac taasi ayaa biyihii waxay keentay inay si kastaba ahaatee maamulka degmada jowhar ayaa wada dadaalo looga hortagayo fatahaadaha webiga shabeelle iyadoo dhinaca kalena degniino laga soo saarayo in laga fogaado xiliyada roobka ay da-ayaan in qashinka lagu shugo islamarkaana goobaha qaarkooda carabuur ah lagu sameeyo si biyuhu ay meel gaar ah ay u degaan mahadsanida cabdicasiis qoysaskii ka barakacay saameyntii fatahaadaha webiga shabeelle ayaa gurmad ka dalbaday maamulka hirshabeelle waatan maryamo sheekh cabdi oo eegaysa qodobkani haweenkan ayaa sheegay in rabab iyo fatahaado isbiirsaday ee sababay in laga barakaco tuulooyin iyo magaalada jowhar qaybo ka mid a kuwaas oo ahaa haweenka xoogooda ku shaqaysta iyo kuwa beeraley ah oo hantidooda ku baaba'day gebi ahaanba xaawo cali oo ka mid a dadka degan waaxda faanoole ee xaafadda horseed islamarkaana ka mid ahay dadka xoogoodku noolka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caawiyo guryaha afar qolaan qabaa aniga ahaantayga xaabe eh afarta qol iyo macal musqusho ilaa iyo daashka meel la fiiri kara male keligii iyo banaanka buurka ee lama kala bixi karo biyaha sheegin maxaa la bixiyaa biyihii kadisoo noogu yimid joodari xumoo bolol ahaan qabni ninkii hadda daymarow gurigeyga daymo ugu tegi karaa hal joodari oo kanaa ceentaa ilmo loo fidinaa la dhihi kara male hal goodoo kanaa ilmo loo goglaa la dhihi kara male xali saan u fadhina le waaga noo barya aniga ilmaheyga maasha allah tabaaraka allah lixaan lahay ilaa iyo hooyadii aabbaha xooggeegaan ku tiirsanaa iyo muslimkaas ummadda nabi maxamed aan iska soo dhexgalaa hadda saacan haada aan kula hadlaya xalin ma aana anfurin ma aana suxuurin hadda saacadda aan kula hadlaya anfuraa muslimka islaameed aan usoo raadsaday beerna ma qabniyo barna nooguma taalo xooggeegaasaan ku noolaa maraan dhaqoo helo iyo maraan muslimkayga ilaahay iska dhexgalo walaal macaa waa la buuxaa wax yar ma aha wax badan waa waa la wada buuxaa faanol gees ka gees jaranaal daa'uud meel loo kala reebi ma leh waa la wada buuxsan buryaha roobka shalay da-ayaa saas noo halaaga maahan xaawo oo keliya waxaa jirta qoysas badan oo guryihii ay biyaha ka qaadeen wixii agab iyo raashiin ee guryaha u yiilay ay ka baaba'een qadra maxamed cismaan qadre moyko ayaa ka mid ah haweenka guryahooda ka barakacay iyadoo deganayd tulada moyko balse ku barakacday guri qaraabo ah wallaahi waxaanuu taagnay galleey waxaa taagnaa yaayo waxaa taagneed bocor oo hadda la guray bocorka la bilaabay siimbaha ugu yar xabad shan kun aan gadanaya ramadaanka dhexdiisa sabaaxiilka labaatan labaatan iyo shan soddon aan gadanayna yaayaan gurinayna alxamdulilah hadda wixii oo dhan waa la waayey waa layska soo horjeedaa meel la aaday ilaaha yaqaan kolley irid furi ilaahay waa laba irdood ilaahay iskuma oodaayo masiibadaana masiibo ilaahay keena waa ilaahay kheyrow noogu bedeli karaa alxamdu rabbilcaalamiin shukri ilaahay kheyrkiisa layska madheereeyo waxaan jecel nahay tanna inuu alla kheyr noogu bedelo fasahaadana meel uu alla naaga yeelo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe kan degmada isteedka hirshabeelle waxaa u sareeya madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxaan baaq dheer iyo baaq dhowba ugu diryaa buqahaan beeraha naga gooyo biyaa fisan beerahayni buqahaa ina hadday qorxeed la gaaro ina buqahan buundooyina lagu sameeyo ina buqahan meelnaa laga dayo masaakiina beledkii ku nool meel kale aan aqoonino tuuladii ku dhishta taagan qadar ayaa sheegtay in maalmo ka hor ay suuqa jowhar qaybta qudaarta geen jirtay qudaar u soo bislaatay laakiin hadda faramaran waxayna ka codsatay dhammaan maamulka oo ugu sarreeyo madaxweynaha hirshabeelle in wax laga qabto fatahaadda iyo deegaanada ay baabi'isay ee jowhar ku teedsan degaanada ay baabi'iyeen roobabka iyo fatahaadda ee jowhar ku teedsan weli waxaad la socotaan warka habeennimo idaacadda isnaayi markaana ku soo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraha cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashiinka qotor daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqada jool kala iibsanaya kooiy toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqada jool kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqada jool kala iibsanayo labaiy labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqada jool kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba malyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba malyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka warku idinkaga imaanayo waa idaacadda isnaa jowbar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda sagaashan ruux ayaa ku dhaawacmay rabshado maanta ka dhacay magaalada qudus ee waddanka falastiin rabshadahan ugu dambeeyey waxaa ku dhaawacmay tiradad ah oo dibadbaxyaal ah kuwaasi oo dhagaxaan ku gooyey afaafka hore ee saldhigga booliiska oo ku yaala qudus halkaas oo booliiska israa'iil ay ku rideen rasaas iyo baba gacmeed saraakiisha caafimaadka ee dalka falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan sagaashan ruux oo falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen rabshadaha halka booliiska israa'iil ay sheegeen in sarkaal uu kaga dhaawacmay khallaasidii ugu dambeeyey ee ka dhacay qudus in ka badan laba boqol oo falastiiniyiin ah iyo toddoba iyo toban sarkaal booliis israa'iil ah ayaa ku dhaawacmay dagaal shalay ka dhacay qudus sida ay sheegeen dhakhaatiirta falastiiniyiinta iyo booliiska israa'iil waxaa sii kordhaya qalalaasaha oo markii hore ka dhashay qoysas falastiiniyiin ah oo laga saaray afadda ay degganaayeen oo diris la ah masjidka tiradad ah ayaana ku dhaawacmay beesha caalamka ayaa sidoo kale codsaday in xaaladda la dejiyo taasoo markii hore ka dhalatay hanjabaad qoysas reer falastiiniyiin ah oo looga yeray guryahooda afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in washington ay aad ugu xun tahay xiisadda kacsan ee ka jirta waddanka falastiin guud ahaan dhegaystayaal warkii o aad kala socoteen idaacadda isnaa jowbar shabeellaha dhexe soomaaliya waana geenta warka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdiwuli axmed ilowle timcadde injineer sagowa uu farsameynayay intaan warcinkan oo kalaan ku kulmi doono sida iyo ammaano allah